بصيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا
hambalyo hambalyo ciid wanaagsan dadka muslimiinta meel kastoo dunida ay joogaan maanta waxaa si weyn looga ciiday dalka kenya oo la wadaagaya caalamka islaamka ciidulfitriga magaalada nairobi iyo magaalooyin kale oo gobolada kala duwan ee dalka ka tirsan iyadoo dadku ay si weyn ay farxadi uga muuqato soddonkii maalmood ee lasoo soomay iyo sida markaasi dadku ay u sadaqaysanayaan oo ay karaameynayaan dadka taagta daran iyadoo ciidulfitrigu ay tahay mid si weyn loogu muujiyo sadaqada iyo waliba waajibaadkii iyadoo culimmaduna ay kula dardaarmayso dadka in ay cibaadada joogteeyaan oo aanay ka tegin marka soonku dhammaado taasi oo ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay culimmadu maanta ka hadlayeen sheikh cabdiraxmaan cadaani ayaa ka mid a culimmada waaweyn ee dalka kenya ee maanta isagu ka hadlayay fagaaraha weyn ee masaajidka ku yaala xaafada burhaan oo uu salaada dadka ku tujinayay subxaana wa tacaala markuu leeyahay waa maalmo la tiriyo war wuxuu leeyahay wax kastaa dhici kara qofkay ku imaan karee maalmaha ayaad ka faa'iidayso dad badan baanan soo gaadin dad baa geeriyooday soomka dhexdiisa dad baanan soomin dad baanan taraawiix tukanin oo soomayay dad baanan tahajud tukanin dad baan qur-aanka haddaa hal mar dhammaynin iyagoo qur-aankii garanaya dadna ilaaha wuu u nimceeyey oo ma aragtay cibaadadii buu ku hanuuniyey wakhtiga markaa walaalayaal waa sidaa maanta oo kale waxaa loo baahan yahay inaan ku dadaalno sida looga farxin lahaa dadka masaakiinta ah maadaama annagu aan faraxsannahay rasuulkeena sal allahu calayhi waaalihi wasalam wuxuu yidhi lisaa'imi farxataani qofka sooman laba farxadood buu leeyahay maanta waa farxad aada iyo aada u weyn oo soomkiiba annagoon waxbana lagu lahayn dadka qaarkiisa noo soo dhammaaday ee waajibka ahaa haddana koob iyo toban bilood kadib sanad kadib baan soomi doonaa waajibkiina laga rabay waa nicmo ilaahay oon ku faraxsannahay ilaahay raashinkiibuu noo banneeyey cabitaankiibuu noo banneeyey xaasaskii in maalintii lala macaamulo ayuu noo banneeyey waa farxad weyn sidoo kale rasuulku wuxuu yidhi farxad kaluu leeyahay cinda liqaa'i rabbihi markaan ilaahay la kulmayno ilaan waxaa xaq ah in ilaahay lala kulmayo qof kasta oo ilaahay uu uumay oo bani aadam ah nebi ha ahaado ama qof kale ha ahaado ilaahay hortiisu istaagaya ilaan ilaahay baan na uumay makhluuqaadkiisaan ka mid nahay markaasaa la weydiinayaa su-aallo badan baa la weydiinayaa maalintaa dadka saa'imiinta ah iyagoo faraxsan bay ilaahay hor istaagayaan kadibna malaa'igtii baa kaxaynaysa baab loogu talagalay dadka sooman oo rayaan lagu magacaabo waa albaabkii cokanaanta waa albaabkii masalan dadkii biyaha ka dhargay ama ka dhargayey weeyaan albaabka taasaa lagu magacaabaa maadaama dadku ay soo soomeen oo dadka qaarkii ay aada iyo aada u oomeen ina meelo badan baa jiro aada iyo aada u kulul oo digriga fifty degree centigrade uu gaarayo dad baa ku soomayo oomaya maalintaa baabkaasaa dadka la gelinaya waxaa le ilaahay baad dartiis u soomteen waa maalin farxadeed markaa farxaddaa inaan ka qayb qaadanno tan kale walaalayaal istimraar alcibaada loo baahan yahay bishii ramadaan salaad baan tukanaynay tahajud baan tukanaynay witr baan tukanaynay waan ducaysanaynay bilahan kalena saas oo kalea la doonayaa waxyaabaha lagu garto qofka camalkiisa mar kasta in laga aqbalay markuu soo xajiyo iyo markuu soomo waxa weeyaan cibaadadii buu sii kaamilayaa qur-aankii uu akrin jiray kama tegayo adkaartii uu akrin jiray kama tegayo sadaqadii uu bixin jiray kama tegayo cibaadadii uu la imaan jiray salaadii jamaacada uu ku dadaali jiray oo aanan dhaafi jirin iyadana sidoo kale uu ku dadaalayaa taasaa walaalayaal loo baahan yahay sidoo kale bishan shawaal ee soo socota rasuulkeena sal allahu calayh wasalam wuxuu yidhi qofkii lix maalmood ka sooma isagoo ramadaan soomay man saama ramadaan qofka haddii waxay maalmo ka dhiman yihiin waxaa la rabaa maalmihii ka dhimanaa inuu soomo gabar iyo hadday ahayd iyo cid kalebo kadibna shawaalkii uu soomo ilan man saama ramadaan buu yidhi qofkii ramadaankii kaamil uusan u ahayn ee wax ka dhiman yihiin ramadaankiisii ha buuxiyo uma atbacahu sita min shawaal kadibna raaciya lix maalmood oo keliya oo bisha ramadaan oo bisha shawaal ah sanad isagoo soomay buu la mid yahay soddon maalmood iyo lix maalin haddii laisku daro waa soddon iyo lix maalmood weeyaan waalxasanatu bicashri amhaaliha abaalmarintana toban baa loogu dhufanayaa waa saddex boqol iyo lixdan maalmood qof soomay sanadkiina waa intaas saddex boqol iyo lixdan maalmood taasuu la mid yahay in lagu dadaalo qaar ka mid a dadka muslimiinta ee ku tukanayay qaybaha masaajidkaasi ayaan microfonka la dhex qaaday waxaana weydiiyey bal dareenkoodu sida uu yahay walaal magacaaga iyo meeshaad joogto iyo ciidda sidaad u aragto maanta magacayga waa nuur jamaal cali waxaan joogaa nairobi ciidda aadaan ugu faraxsanahay maadaama aan soddon beri soo soonnay oo aan soo cibaadaysanay maantana ay tahay maalintii muslimiinta ay farax lahaayeen farxaddan waxaan la qayb qaadanaa dhammaan muslimiinta oo idin waxaan leeyahay waanu ku daceynayaa in ilaahay naga aqbalo soonkii aan soo soonnay soonka gadaashiisa adeer magacaaga iyo meesha aad joogto iyo maanta sida meeshaa looga ciiday waa magacayga cabdiqaadir waxaan joogaa islii gaar ahaan burhan state waxaan u yidna maanta maasha allah alxamdulilah ilaahay waa iida waa noo fudeeyey taqabal allahu mina wa minka saalix alacmaal haddana waa iska iidaysanaynaa ilmahayaan wax ka gagadaynaa alxamdulilah ilaahayna businesskayna waa noo barakeeyey maasha allah sheikh magacaaga iyo meesha aad joogto iyo sida aad u aragta maantay ciidda ciidulfitriga waxaa la yidhahaa dhaqano cabdulaahi cali waxaan ku ciidnay burhaan state ilaahay mahaddiis si wacan ayaan u maarata u ciidnay af xirkiaan ku dadaalnay inaan maarata afka xiranna wax saxme iyo dhib nama qabsanin alxamdulilah ciid ciid wanaagsan ciid wanaagsan ciidul ciidulfitri ciid wanaagsan walaal magacaaga iyo meesha aad joogto iyo ciidda maanta si aad u aragto assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu awalan waxaan soo dhaweynaya yaasiin ciise wardheere iyo idaacadda v o e intaa ka bacdi aad baan isaqaalay dhammaan solo magacayga waxaa leeyahay cabdiraxmaan al xuseen cali buraale waxaan ku noolahay magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda istareeha burhan state intaa ka bacdi alxamdulilahi rabbialcaalamiin ilaahay baan u mahad celinaya marka hore marka labaadna dadka muslimiinta meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ciidda muslimiinta aan ugu hambalyaynayaa aad baan ugu faraxsanahay ciidan ilahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala acmaasha aan samaynaya inoo aqbalo ciidan ciideeda kalena nabad iyo farxad iyo raynrayn iyo soomaaliya nabada ilahay nagu gaarsiiya meelo kale oo waaweyn oo masaajidka jamiica mooska uu ka mid yahay ayaa dadku ay ku tukadeen mana jirin inta badan meelihii waaweynaa ee fagaarayaasha garoonada dadku ay ku tukanayeen taasi oo ay sabab oo ahayd roobab mahigaan oo habeenkii xalay ah ka dahay magaalada nairobi walow ay jiraan meelo kale oo ay dadku meelo isku soo bax ay ku tukadeen gobolada dalka kenya yaasiin sawardheere v o a nairobi
الله أكبر كبيرا